نغمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى نغمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى bismillaahi raxmaan raxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta aynu jecel nahayow meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo aanaaba aad kala socotaan idaacadda islaamiga ah ee al andulus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aannu ku leenahay aaladda internetka qodobada xiisaha badan ee barnaamijka faafareebka wararka caawa aan idinkugu helno waxaa ka mida wargeys laga leeyahay yuhuudda oo sheegay in aqoonsiga yuhuudda ee somalilan uu fursad dahabiya u yahay xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaan idiin haynaa warbixintaas iyo macluumadii ay xambaarsanayd dibadbaxyo lagu diidan yahay aqoonsiga yuhuuddu ay siisay maamulka somalilan oo ka dhacay qaybo badan oo ka mida dalka soomaaliya gaar ahaan koonfurta bartamaha iyo waqooyiga dalka xogta bannaanbaxyadaasi ayaan idiin haynaa faahfaahinno dheeraad ah oo weli ka soo baxaya dagaalkii lagu jebiyey maleeshiyaadka murtadiinta ee ka dhacay duleedka degmada warshiikh ee wilaayada shabeellaha dhexe iyo qarax ay mujaahidiinta maleeshiyaadka murtadiinta kula beegsadeen gudaha degmada baardheere ee gobolka gado dhegaystayaasha idaacadda islaamiga ah ee al andulus ee dhinaca aaladda internetka oo nala wadaagay aragtidooda ku aadan aqoonsiga yuhuudda ay siisay maamulka ashahaadla dirarka ah ee somalilan wafdi ballaaran oo ay hoggaaminayso wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose oo booqasho ku tegay furimaha dagaalka ee lagu horfadhiyo maleeshiyaadka murtadiinta islamarkaana wakhti la soo qaatay haliyeeyada mujaahidiinta iyo jamaacada nusratul islaam walmuslimiin oo ka hadashay xasuuq ay ku kacday dowladdaridada ee waddanka maali qodobadaas iyo kuwo kale iyo wixii nagu soo kordhaba waad maqli doontaan mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka waa habeennimo arbaco ah taariikhduna ay ku beegan tahay koob iyo tobanka bisha rajab sannadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo faahfaahsan wargeys laga leeyahay yuhuudda ayaa sheegay in aqoonsiga yuhuudda ee somalilan ay fursad dahabiya u tahay xarakada mujaahidiinta al-shabaab qodobkaas iyo qodobo kale waxaa xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah inoogu haya maahir maxamed oo aalaaba xubintaasi inoo soo diyaariya waad mahadsan tahay walaalka cabdi wahaab xubinteenna waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta faafareeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daawacday hase ahaatee waxaan ka guudmaraynaa howlgallada mujaahidiinta qarax ay ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen gudaha magaalada baardheere ee gado ayaa lala egtay maleeshiyaad murtadiin ah oo baaritaano ka waday gudaha magaalada waxaana jira khasaare gaaray cadowga qarax ay ciidamada mujaahidiintu dhanka kale ka fuliyeen xaafadda v f madow ee magaalada kismaayo ayaa lala egtay maleeshiyaad dhar cad aha oo ka tirsan maleeshiyada riddada ee jubbaland waxaana jira khasaare soo gaaray cadowga dhanka kale faahfaahino dheeraad ah ayaa laga helayaa dagaaladii lagu jabiyey maleeshiyaadka riddada ee shalay ka dhacay duleedka degmada warshiikh ee shabeellada dhexe waxaa tirada murtadiintii lagu dilay dagaaladaasi ay gaartay afar iyo labaatan kuwaas oo qaarkood ay cadowgu meydadkooda uga carareen fagaaraha dagaalka waxaana lagu dhaawacay afar iyo toban kale oo uu ku jiro taliyo urur lagu magacaabo maxamed maxamuud cadaawe waxaan markan soo qabanayaa mareegta calaamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daawacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa banaanbaxyo lagu diidan yahay aqoonsiga yuhuuddu siisay somalilan oo ka dhacay koonfurta waqooyiga iyo bartamaha soomaaliya magaalooyin dhaca waqooyiga bartamaha iyo koonfurta soomaaliya ayaa maanta waxaa ka dhacay isku soo baxyo ballaaran oo ka dhana yuhuudda kadib markii maamulkaasi uu dal madax bannaan u aqoonsaday qaybo ka mid ah soomaaliya magaalooyinka isku soo baxyadu ka dhaceen waxaa ka mid ah laascaanood oo dhacda waqooyiga soomaaliya waxaana halkaasi isugu soo baxay dadyow aad u fara badan oo diiday aqoonsiga maamulka yuhuudda uu siiyey maamulka riddada ah ee fadhigiisu yahay hargeysa sidoo kale waxaa isku soo baxay kuwaas la mida ay maanta ka dhaceen magaalooyinka dhuusamareeb guriceel iyo cadaado ee gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya magaalada muqdisho oo ah magaalo madaxda dalka magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay magaalada xudur ee bakool iyo magaalada marka ee shabeellada hoose iyo magaalooyin kale dibadbaxyadan ballaaran ee maanta ka dhacay waqooyiga koonfurta iyo bartamaha soomaaliya ee lagu diidan yahay qorshaha yuhuuddu ku kala qaybinayso dadka soomaaliyeed ayaa kusoo beegmaya xilli dibadbaxyo ka dhan ah aqoonsiga maamulka somalilan ay ka dhaceen gobolka owdal oo ka mid a gobolada uu gacanta ku hayo maamulkaasi waxayna shacabka ku dhaqan boorama sheegeen in ay la daran yihiin reer falastiin dhanka kale maamulka riddada ah ee somalilan ayaa lasoo wariyey in ay afduubteen wariye ka mid ahaa dadkii tabinayay banaanbaxyada ka dhanka ah yuhuudda ee ka dhacay magaalada boorama kaasi oo aan ilaa iyo hadda la ogeyn halka ay ula dhaqaaqeen waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daawacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa the jerusalem post aqoonsiga yuhuudda ee somalilan wuxuu fursad dahabiya u yahay al-shabaab wargeyska yuhuudda ee the jerusalem post ayaa daabacay maqaal uu ku iftiiminayo sida aqoonsiga yuhuudda ee somalilan uu halista ugu yahay labada maamul isagoo ku tilmaamay khalad istaraatiijiya oo xambaarsan khataro badan wuxuu sheegay in go-aankani uu yahay mid sii kala qaybinaya somalilan kicinaya colaado xoojinaya jihaadiyiinta kana dhigaya sahayanada mid kusii siyaada go-doonka ay ku jirto wuxuuna tilmaamay in istaraatiiji ahaan iyo amni ahaanba uu yahay mid khatartiisu badan tahay qaybo ka mid ah deegaanada bariga iyo galbeedka somalilan ayuu sheegay in ay kasoo horjeedaan qadiyadda maamulka hargeysa islamarkaana ay taageersan yihiin maamulka muqdisho isagoo hoosta ka xariiqay in maamulka sc khaatumo uu kala dhantaalay madax bannaanida somalilan qormadu waxay ka sanqarisay in aqoonsiga yuhuudda ee somalilan uu fursad dahabi ah u noqon karo al-shabaab islamarkaana ay suuragal tahay in dadka soomaaliyeed ee kasoo horjeeda tallaabadan ay la saftaan jihaadiyiinta fikirka ah in aqoonsigu xoojinayo awoodda sahayanada ee ka dhanka ah xuutiyiinta ayuu maqaalku ku tilmaamay mid khaldan isagoo sheegay in somalilan aanay lahayn ciidan qaran oo midaysan oo ama ciidan diyaaradaha ka caawin kara dhinaca dhulka maqaalkan ayaa sidoo kale xusay in saldhig badeed ay yuhuuddu ka samaysato berbera uu soo kordhin doono oo keliya duqeymo dhinaca cirka ah kuwaasina aanay keeni doonin guul istaraatiiji ah sida maraykanka iyo sahayanada laftirkoodu ay horey ugu fashilmeen madaxweynaha maraykanku wuu diiday inuu yuhuudda ku raaco tallaabada somalilan sacuudiguna wuxuu kasoo horjeestay tallaabadaasi isagoo ku xiraya caadiyiinta yuhuudda waddo sidaas darteed aqoonsigu wax micno ah uma yeelanayo ballaarinta ibraahimiyada waxaan markan soo qabanayaa mareegta radio alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daawacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa nusratul islaam walmuslimiin oo ka hadashay xasuuq ay ku kacday dowladda maali bayaan kasoo baxay jamaacada jihaadiga ah ee nusratul islaam walmuslimiin oo ah faraca alqaacida ee galbeedka afrika ay si cad u cambaaraysay duqeymo dhowaan ciidamada xukuumadda maali ay ku qaadeen suuq ku yaal gudaha dalkaasi waxaan cambaareynaynaa xasuuqii ay geysteen ciidamada dowladda maali iyagoo adeegsanaya diyaaradaha qarxa kuwaas oo ku weeraray suuqa taomuni oo ku yaal magaalada douguferi ee waddanka maali iyagoo shacabka ku weeraray laba diyaaradood oo isqarxiya taasi oo keentay in suuqa uu gubto hanti fara badanna halkaasi ku basbeesho ayaa lagu yidhi bayaanka waa gartay aad baad u mahadsan tahay maahirow maxay ahaayeen hadalhayntii ugu weyneyd ee maanta baraha bulshada ka taagneyd waad mahadsan tahay walaalka cabdiwahaab baraha bulshada waxaa lagu baahiyey sawirada iyo magacyada maleeshiya murtadiin ah oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar culus oo ciidamada mujaahidiintu ay maalin ka hor ka fuliyeen duleedka degmada xudur ee wilaayada bakool weerarkaasoo lagu beegsaday maleeshiya murtadiin ah oo dhaqdhaqaaqyo ashahadaladirnimo ah halkaasi ka waday weerarkaasi waxaa allaha fadligay lagu dilay toddoba murtad waxaana ka mid ahaa murtadiintii lagu dilay laba sarkaal lix kale oo murtadiin ahna waa lagu dhaawacay shan qori oo a k afartan iyo toddobaah iyo qori b k m ahna waa lagu soo khanimaystay sawirada iyo magacyada murtadiintii lagu dilay weerarkaasi iyo kuwa lagu dhaawacay ayaa baraha bulshada lagu faafiyey saacadihii lasoo dhaafay waxaana murtadiinta dagaaladaasi lagu dilay ka mid ahaa baa la yiri cabdulaahi sheekh maadire murtad lagu magacaabi jiray waxaa sidoo kale ka mid ahaa baa laleeyahay maxamed ibraahim manuur murtad la oran jiray waxaa sidoo kale ka mid ahaa axmed isaaq murtadiintii weerarkaasi lagu dilay ee magacyadooda baraha bulshada isla dhex marayay waxaa ka mid ahaa murtad magaciisa lagu sheegay jaasus waxaa sidoo kale ka mid ahaa murtad magaciisa lagu sheegay mascona iyo murtad magaciisa lagu soo koobay bariis waxaa sidoo kale ka mid ahaa murtad lagu magacaabi jiray maxamuujiis oo ka mid ahaa saraakiishii murtadiinta ee lagu dilay weerarkii ka dhacay duleedka degmada xudur ee wilaayada bakool murtadiintii lagu dhaawacay weerarkii ka dhacay duleedka degmada xudur ee magacyadooda baraha bulshada la isla dhex marayay waxaa ka mid ah cabdulaahi aadan ganay oo lagu sheegay inuu staaf u ahaa nin sarkaal ah waxaa sidoo kale ka mid ah murtadiintaasi huujgeley oo isagana weerarkaasi ku dhaawacmay sawiradooda iyo muuqaaladooda ayaana baraha bulshada lagu faafiyey murtadiintaasi dhimashada iyo dhaawaca ku noqday weerarka ka dhacay duleedka degmada xudur cabdiwahaab xubintiina caawa waa inaga intaa ببشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafureebka wararka dhegaystayaasha idaacadda islaamiga ah ee al andulus gaar ahaan kuwa nagala socda aaladda internetka ayaa nala wadaagay aragtidooda ku aadan aqoonsi ku-sheegga maamulka yuhuudda uu siiyey dhigiisa somalilan haddaba kusoo dhowaada fariimihii ay noo soo direen dhegaystayaasheenna asalaamu calaykum magacaygu waa cabdiqani waxaan halkan aada uga cambaareynaya aqoonsi ku-sheega maamulka sahyuunka uu siiyeen somalilan tallaabadan oo runtii aan aada uga nahay markaan maqlay netanyahu oo somalilan afka ku haya isagoo la ogyahay waxa uu ka geystay qasa oo sideetan kun oo caruura inuu ku xasuuqay inuu maanta somalilan uga soo gabado aan ku aqoonsanaya tallaabadaas aada baa runtii uga naxay waanaan cambaareynaya oo waxa uu uga soo gabado maaha aqoonsigu inuu doonayo inuu dhulka somalilan inuu ku qaato oo uu islaamka ka weero oo kala dagaalamo waddamada islaamka waxa weeye somalilan meel xunbay runtii uu aqoonsigu ka galay ayaan odhan lahaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa idin salaama marka koowaad idaacadda islaamiga andalus insha allahu taala horta heshiiskaas waa heshiis xaaraan ah wax kama jiraan ah oo ayaga iska dhaadhiciyeen waaye tedeed kale waxaan leeyahay yahuudda kooba ciilkeedana hayay marka naf naga dheereed bay noo soo dhaweeyeen nafti naga dheereed bay noo soo dhaweeyene imaada dhe waa arki doontiine wallaahi bile waa lagu ciil bixi doonaa way ogyihiin naftarkooda inaan lugtooda meeshan keeni karin sababtoo ah soomaalidu waxay ku midaysan yihiin sidoodaba yahuud meel alle meesha ka imaado qof walba uu iil qabaa marka walaaleyna falastiin inaa aarno ilaahay noo soo fududee imaada leh taasaan kusoo gaabsana insha allah waad mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa mascuud waxaan uga soo horjeednaa sidii kuwii kuwan ka horreeyey marna ma qaadanayno dulmigaas lagu sameynayo walaalaheena muslimiinta ah bismillaah walaalayaal haddii aan fikirkayga ka dhiibto aqoonsiga ay yahuuddu siisay somalilan aqoonsigaas horta wax kasoo qaad la yidhaahdo uu leeyahy ma jiro sababtoo ah dowladda israa-iil dowlad ma ahan waa mashruuc oo meesha gaaladu keensatay waa iyagana waa kuwa gaalada oo adduunka ugu mayalka adag weeye marka falastiin baa la aqoonsan yahay marka somalilan israa'iil baa aqoonsi isiisay aynu ku faraxdo xasuuqii ugu weynaa abid ka geystay khaza inay ku faanto waxaasna aqoonsi ay u malayso marka dhibaatadeeda ay leedahay
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waxaan halkan ka salaamaya walaalaha idaacadda islaamiga andalus marka xigta aragtideyda haddaan ka dhiibto aqoonsigii la aqoonsaday maamulka la baxay somalilan ay aqoonsadeen kayaanka iyo sahayuuniga ah ee hooga ku xirta dhulka barakaysan ee masaajidka al aqsa ee qudus walaalayaal waxaas waxaan u arkaa aniga dhaqanteed iyo dhaan dabagaale mid aan soconaynin maxaa yeelay haddii wax la aqoonsanayo yahuudda ayagaa aqoonsi u baahan ayagaa maanta aga badan ku taagneen ayagaa maamulkooda inuu burburo jajabo ku dhow maxaa yeelay dagaal ahliya ayay galeen mucaaradad gudahan way ku furan tahay oo ah fadeexadii ka soo gaartay toddobada oktoobar la galeen walaalaha muqaawamada filistiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan salaamayaa dhammaan walaalaha warbaahinta andalus haddii aan aragtidayda ka dhiibto waxa ay doonayso yuhuudda yuhuuddu waxa ay tiri waxaan ictiraafnay somalilan marka laakiin marka laga hadlayo xaqiiqadu yuhuuddu waxay doonaysaa waxay tahay in dalka muslimka ee soomaaliyeed qeybo ka mid a ee saldhigyo ay ku samaysato haddii aanu nahay dadka muslimiinta ah taa ayada a waan ka soo horjeednaa
assalaamu calaykum walaalaha muslimiinta haddaan aragtidii ka dhibta barnaamijka faafreebka caawa ee yuhuudda horta waa cadow ilaahay waxayna ugu tala galeen maanta waxay waqooyiga soomaaliya usoo damaaciyeen waa gumaysi waxay rabaan inayna geliyaan wax kaloo dan oy leeyihiin malahan yuhuuddu waa cadowga ilaahay waana cadowga muslimiinta ilaahay subxaana watacaalana aayadiisa qur-aanka noogu sheegay mana jirto wax oo la yeela karo dad muslin sheegahayo yuhuud ee walaal ka dhiga karaa una ma jiraan sida ilahi subxana watacaala uu noo cadeeyo rasuulkiisa uu noo cadeeyey marka walaalayaal dadka waqooyiga soomaaliya degan iyo soomaali dhammaanteedba waa inay jihaadka u kacaan waa in cadowgaas hadda intuusan ugu xidaysan aan iska qabanno oo aan meel uga soo wada jeesanno kuwa yuhuudda u ooyahaya oo leh waxaan rabnaa waxaana yuhuud iyo waxaan soo dhoweynaynaa yuhuud kuwaasaa kow dagaalku waajib ku yahay ayagaana ayaga in lala diriraa waajiba ayagaana yuhuudda kasii shisheeya maxaa yeele dhulkeena daheerna waxay rabaan inay keenaan cadowgaas ilaahay oo wadamada muslimiinta baabi'iyey oo walaalaheena falastiin aad ogtihiin wuxuu u geysta marka walaalayaal dadka soomaaliyeed iyo dadka muslimiinta meel walba ay joogaan waxaan leeyahay fadhiga kaca oo la dagaalama cadowgiina oo maantay wax oo cambaareyn iyo nikaldhi jira iska in la cambaareeyo iyo waxyaabaha caynkaasa wax ay saaka yuhuud kaaga celi cambaareen yuhuud makaa reebto maraykan asagaa ugu tunweyn asagaana raalli uga ah in yuhuud ay qabsato waqooyiga soomaaliya asigaa soo abaabula taraam barnaamijkan ma ahan wax uu netanyahu jeebkiisa kala yimiday markii cambaare qoladii qoladii oo golaha ammaanka isku sheegaysa markii ay fadhiisteen maraykanku waa kala aamusay wuxuu u aamusana oo aan arrinta uusan miisaan ugu yeelin yuhuudda waxay xaq u leedahay inay qofkii doonta wadankii doonta aqoonsato waxyaabahaasoo dhan waxay ku caddaynaya in yuhuudda iyo maraykanku ay wada jiraan allana noo sheego yuhuud iyo nasaaro waa ayagaa isu heliya ayagaana garab isu ah waxaan yuhuudu sameeya oo dhanna nasaaro raalli uga tahay marka walaalayaal aan fadhiga ka kacno aan la dagaalanno aan salaaxeenna hubkeenna qaadanno cadowga ilaahay aan iska dhicinno alxamdu lilaahi wasalaatu wasalaamu calaa ashrafi alambiyaai waalmursaliin nabiyina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam ajmaciin amaa bacd walaalayaal waanu dhownahay bahda idaacadda islaamiga alandulus anigu tan maanta yahuud ay wado kuwa ilaahay lacnaday ilaahay qur-aankiisa ku beeniyeen oo ilaahay inkireen tabaaraka watacaala ilaahay aflagaadayeen maanta dhulkeen inay imaadaan dhulkeen yacni waxay raba ay ka samaystaan dhiigga walaalin ay baabi'iyaan falastiin maanta anigana ay noo soo jeedaan gaalkan ciro ka yeeli mayno yahuud ka yeeli mayno intanyahu ka yeeli mayno maanta maraana gumaysta ma taagni maanta maraana aflagaad ma taagni aniga ciilaan idin qabnaa aniga idinku waa isku dhaarsannahay insha allahu tacaala godobka walaalna falastiin a ka gasheen soomaaliya nalaga gudi doonaa insha allahu tacaala ciidkiin baanahaayo haween iyo maalin ma hurudno idinka dhiiggii ina cabnaan rabnaa insha allahu tacaala anagu waxaanu nahay soomaali dad muslimiin baanu nahay afrikaanta weydiya maanta soomaali yacni bar ka mid ah oo mujaahidiinta al-shabaab ay ilaahay subxaana watacaala ku cuseeyey laakitaan waan u istaagi doonaa dhammaantaynu hubkan qaadan doonaa insha allahu tacaala ilaahay idinkiisa netanyahu wuxuu rabo igaalka cir wuxuu rabo insha allahu taala dhulka muslimiinta dhan insha allahu tacaala ka suurtageli maydo bismillaah ugu horeyn ilaahi subxaana watacaala iyo mahadnaq kale marka labaad maxamed celinaa bahda saxaafadda ee dhammaan raadiyo andalus iyo inta ka shaqaysa ee sidoo kale bulshada ku dhaqan walaayaadka islaamiga ah ayaan u mahadnaqayaa waxaan idin leeyahay salaaman dhammaantiin ee run ahaantii waa naga nasiib badantiin intaas ka bacdii waxaan u arkaa aqoonsiga la siiyey somalilan ee dabcan si guud haddaan nahay dadka muslimiinta ee geeska afrika ku nool waan ka gelgelinaynaa in yahuud ay saldhig ama waxa weye meel lugta ay soo saarato ay ka hesho bariga afrika si guud waa aadan noo gubaysaa sidoo kale dhalinyarta soomaaliyeed haddaan nahay in maalin walbaba dalkeenii qeyb waxa weyaan gaali loogu marti qaado oo odayaal dabadhilaf ay ku marti qaado iyadana run ahaantii wax aad noo gubay waaye marka somalilan dabcan markii hore waa liska saadaalinayn sheekh boqolsoon oo waxa weeyaan soddon sano wax ku dhow waxa weye muxaadaro uu duubaya maxaan ka dhex maqlaynay inay somalilan ay bixi doonto ayaamihii ugu dambeeyay ninkii siyaasadda soomaaliya socdaysa u shaqaynayso waa iska caddeed bannaankay taale in somalilan ay yuhuudda doonidoonisi aad u badan ay ku hayso marka si guud ummadda soomaaliyeed haddaan nahay waan ka xunnahay mana aqbali doono annagoo labaatan jiro maanta ah in dalkeenii xaaladan uu sii jiro biidnillah waan ka dagaalami doonaa marka arintaasi waa qad axmar weeye saasaan u arka aniga ahaan fikradeyda ahaan bismillaahi raxmaan raxiim allah subxaana wa tacaala mahad iskale walaalow haddaan ka dhiibto fikirkayga ictiraafku sheega ee yahuudda ay ictiraaftay maamulka somalilan ictiraafkaas ictiraaf jira ma ahan wax jira salya raad wax leh ma ahan waa waa waxay yuhuudda kasoo shaqeeyeen weeyaan waa waxay gaalo kasoo shaqeeyeen weeyaan waa wax hadafka ugu weyn laga leeyahay wax weeyaan horta muslimiinta dadka maaragta shacabka ah in la kala jarjaro yuhuuddana waxay doonaysaa inay waxweeyaan degad degad ku yeelato ama inay xarun ku yeelato somalilan gaar ahaan inay saldhig ku yeelatay doonaysaa magaalada berbera ببشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafureebka wararka wafdi ballaaran oo ay hogaaminayso wilaayadda islaamiga ah ee jubbada hoose qeybna ay ka ahaayeen culimaa uddiin ayaa booqasho ku tegay furimaha dagaalka ee cadowga lagu horfadhiyo ee wilaayada jubbada hoose mas-uuliyiintan oo uu horkacayay waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose sheekh axmed abuyunis ayaa booqasho ku tegay furimaha dagaalka ee gobolka gaar ahaan deegaanada hoos yimaada magaalada kismaayo kuwaas oo toddobaadyadii lasoo dhaafay dagaallo khasaare lagu gaarsiiyey maleeshaadka murtadiinta ay ka dhacayeen wafdigan ayaa soo dhoweyn wanaagsan ka helay ciidanka mujaahidiinta ee ku jilib xiran jiidda dagaalka waxaana soo dhoweyn kadib marti sharafta lagu maamuusay in halkaasi ay kelimaad dhiiragelin ah u jeediyaan halyeeyadii ay booqashada ugu tageen ugu horeyn waxaa munaasabadaasi kelimad dhiiragelin ah ka jeediyey sheekh cabdilwaaxid isxaaq muudey oo ka mid ah culimada wilaayaadka islaamiga ah bismillahi raxmaani raxiim alxamdulilahi rabbilcaalamiin والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم وبعد قال تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير ولا ليال واحد أقاتان وأنا لذلمي قال وين ظلميان أنا قال وأسكهربي ظلمي حركة يو قوستي خلافة الإسلام كي قال أنا قبر بريئي waxa weeye muslimiintii bay kala qaybiyeen ilaa aragteen hadda dalkeena intuu marahay waxaan la yaabanayn marka hore ummad xabashadii u sacbini yahuud baa hadda loo sacbinaya halkaasay maanta mari wax noo hari ma jiraan ummaddina marka way iska huruddaa ayadoo waxaasoo dhan ay muuqdaan dad badan baa maanta hurdo muslimiinna sheeganaya laakiin in yar baa kacday oo baraarugtay waa daa'ifa qaliila kam min fi'atin qaliilatin غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين إن شاء الله فئadaas baraarugtay yaan annagu soo gelaynaa fi'adaas ee baraarugtay ilaahayna subxaanahu wa tacaala nafteenna iyo maalkeenna ilaahay wuu naga iibsaday ina allaha ashtaraa min almu'miniina anfusahum wa amwaalahum bianna lahum aljanna ilaahay jannuu noogu iibsa soo maaha iibna haddee waa garanaysaan waa in saylad la helo waa in baayac la helo waa in mushtar la helo waa in haman la helo waa in muhaman la helo suuqa waa xaggee wax lagu kala iibsada waa hadda halkaan aan joogno meeshaan iyo meelaha la mid oo macrikooyinka ay ka socdaan suuqa waa kaa ilaahayna waa mushtari annagana naf iyo maal baan keenay meeshaan beec baa ka dhacay ballan baa ka dhacday waman awfaa bicahdii min allah ilaahayna ballantiisii wuu ka soo baxayaa laakiin annagana maxaa la rabaa inaanan ka bixin oo ilaahay soo iib lama gelin ilaahay subxaanahu wa tacaala isagoo nagu tarqiibinaya iibkaas inaanan ka bixin yaa alla wuxuu leey yaa ayuha aladiina aamanuu hal adullukum calaa tijaaratin tunjiikum min cadaabin aliim inaan sii wadnaa la rabaa meelo kale ilaahay markuu arkay inaan gaabinnay wuu nagu canaanayaa yaa ayuha aladiina aamanuu idaa qiila lakum infiruu fii sabiili illaah idtaaqaltum ila alardi soo maahayn aayaddi idtaaqaltum ila alardi waa canaan mid kale oo ka sii dardho hanjabaadna alla wuu keenay ilaa tanfiruu yucadibkum cadaaban aliima maanta ilaahay subxaanau wa tacaala ciidankiisaanna wa inna jundanaa lahum alghaalibuun horta waa sharaf ciidanka ilaahay haddaad ka mid noqoto adduunka maanta laba ciidan baa jooga ciidan ibliis oo hogaaminaya waa junuudu ibliis ajmacuun iyo ciidan ilaahay hogaaminaya maanta ciidanka ilaahay haddaan ka mid noqonay alxamdu lilaah ilaahayna haddana muxuu noo ballanqaaday guul laakiin su'aashu waxay tahay ciidanka ilaahay qof walow inuu ka fikiro war ma ku sugnaan ilaa waxaan cibaadaan ku jirnaa waacbud rabbaka xataa yaatiyaka alyaqiin mise meelo kaleaan ka fikiraynaa mise ciidanka ilaahay waa inaan ilaahay subxaanau wa tacaala aan barinna ilaahu ciidankaaga ha naga saarin ilaahu ciidankaaga ha naga saarin ilaah inaan barinagu meeqaa hadda camalkaan soo barta oo maarta isaga baxday oo ciidanka ilaahay ka baxday ilaa waxa loo shaqaynaa xaraka maaha waa ilaahay soomaha subxaanau wa tacaala ciidankiisi baan ninkii daacadnimo u shaqeeya alla wuxuu leeyahay waa lagu sugayaa iska joog kii laablaab lagu arkana waa la fasaxayaa welilaahi almasal aclaa adigoo hadda bilo-aadan ah haddaad shaqaalo soo kacayso tidhaah shaqadaan ii qabto gurigaan ii dhisa kuwa daacadnimay u shaqeyn kuwana laalaab galabkii joornaatiga waad siin laalaabkii waxaad leedahay asxaabuluuluuq berri ha soo shaqa tegina ruqsaa tihi kii kaloo fiicnaana soo shaqa taga yaa ruqseey annaga hadda waxaa leeyahay qofka camal ku jiro iska tega hebelow waa tegay laakiin dee ilaahay baa ruqsay ilaahay baa fasaxay qof ilaahay uu fasaxay aduu ma soo celin kartaa horta waa inaan nidhaahno oo habeenka salaatuleylka ilaahu ciidankaaga ha naga dhex saarin ilaahu ciidankaaga ha naga dhex saarin inaan nidhaahno midda kale meeshaan fuli ma imaan karo soo saas maaha yaa maanta waxaa loo baahan yahay rijaal rijaal shujaac oo geesiyaal baa loo baahan yahay xilligaan xilli fuli ma aha yaa min almu'miniina rijaalun sadaquu maa caahadullah calayh fa minhu man qadaa naxbahu wa minhu man yantadir meeshaan fuli ma imaan karaa horta ogaada nasriga horta waa baday nasriga waxaaba ka mid ilaahay inuu meeshaa ku keenoba isticdaad aad soo martay haddana furunta aad timid tanaaba nasria nasrigu keliya maaha moogta inta gaala la isgale oo gaala ay jabto ay carareen intaa keliya maaha laakiin nasriga waa badan yahay waxaaba ka mid horta imaashada aad imaaday meeshaan fuli ma imaan karaa hadda ka hora waxaa la yidhi mid reer baydhabe ah yaa yaa waxa weeye xajka aaday diyaarad buu raacay kuraasaheedii mukayafkii qabowgii wixii oo dhan buu arkay wuu la yaabay waa hadlo wuxuu yidhi allow ka dhaaride hee faqiir meeli ma ka fadheedo karo faqiir diyaarad ma raaci karaa annagana maanta waxaan leenahay eebeen ka dhaaridee fuli furunta makooyaw allahu akbar warta saas maaha yaa fuli halka ma imaan karaa ma imaan kara wey imaashada halkaalaama nasri alxamdulilah ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu noo gargaaray gaalan hadda waa gabalkaa sii dhacahay allahu akbar allahu akbar waa gabalkaa sii dhacahay waa wada cararayaan dhaqaalihii baa haddii ka dhammaaday waxa weeye macnawiyaad male annagana hadda inaan soo karaara qaadnaa la rabaa yaa hadda macnawiyaadkii inaan fooq ka dhigna ayaa la rabaa israacinunbaa la rabaa de xilligeediiba yaa la joogaa soo maaha hadda oo kale waxaa loo baahay inaan marka israacinna ilaahay subxaanahu wa tacaala haana sugo ilaahay habaad haana siiyo ilaahay habaad haana siiyo ilaahay haana sugo mujaahidiintii walaalaha meel kastoy joogaan fakri kastoy ku jiraan allaha sugo gaalana allaha jibi ilaahayna roob hana sii ilaahay roob hana sii cadowgaa ilaaha naga jibi cadowgaa isoo bays ilaaha naga jibi ilaaha naga cayri wajazaakum allahu khayran wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu culimmadii safarkaasi qaybta ka ahaa islamarkaana kelimaadka halkaasi ka jeediyey waxaa ka mid ahaa sheekh maxamed ballih oo isna ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فقد قال الله سبحانه وتعالى وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا الله سبحانه وتعالى يا mahadiskare walaalayaal lagu kulmiyey geedahan qiimiga badan ee cambaha annagoo ilaahay subxaanahu wa tacaala daraaddii inshaa allah kaga ajar xisaabsanayna ku ribaadayna khutuut alamaamiya cadowga wax naga xigoo aysan jirin ilaa ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa weeye inuu isakaayo horkeeno oo halkaa lagu xisaabtamo mooyaane walaalayaal waa fadli ilaahay subxaanahu wa tacaala xaggiisa ka ahaaday weye walaalayaal imisaan la waafajin geedahan cambaha iyo ribaadkan iyo jihaadkan alle subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay wajaahiduu fillaah war allaha idin khalqay daraaddii u dagaalama xaqa jihaadihi jihaad macnaha ikhlaas iyo iimaan iyo alle ka cabsi wata ilaahay subxaanahu wa tacaala u dagaalama waa amar ilaahay subxaanahu wa tacaala waa amar ilaahay uuna siiyey amarkaasaannu qaadannay waxaannu nidhi labayk yaa allah ilaah waa ku ajiibnay mar labaad baa ilaahay subxaanahu wa tacaala uuna idmay inaan haddana qaqaadan xabadda gallo idan baa haddana dhacay udina liladiina yuqaataluuna biannahum dulimuu mar labaad baa ilaahay noo idmay biannahum dulimuu bisababi dulmihim inayna dulmiyeen inay guryaha iyaga naga saareen inay shareecada ilaahay noo diideen inay ilaahay subxaanahu wa tacaala guryaha yagii naga barakiciyeen haddana waxay dulmigaas haddana ilaahay waa noo feermeeyey biannahum dulimuu wa inna allaha calaa nasrihim laqadiir ilaahayna subxaanahu wa tacaala midkanna guulaynaya weeyaan midka nasriga kara weeyaan midka yidhi dagaalama weeyaan walaalayaal waa arrintii labaad ee ilaahay subxaanahu wa tacaala uu yidhi war nimankan ayagaa iska dhixiya haddana waxaan idhi ilaahu waa yeellay mar saddexaad ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala haddana goobtii dagaalka nagu kulmiyey ilaahay qur-aankiisa ku leeyahay inna allaha yuxibbu aladiina yuqaatiluuna fii sabiilihi safan kaannahum bunyaanun marsuus waa mar saddexaad haddana annagoo safsaf ah oo layn ku jirta ayaa ilaahay wuxuu leeyahay addoommada aan jeclahayow ah waxaad kuwaxaanu ku jeclaaday inaad dagaalantaan oo cadowa iska dhixisaan idinkoo safsaf ah oo isku xidhan oo waxweye tamaasuka oo macnaha hal mid ah inaad ayadana dagaalantaan waxaad u jeeddaan hadda safsaf baan nahay goobtiina waa nimid ilaahay maxabbadiisuna inshaa allah waa waajibtay waa tii afraad weeya walaalayaal waxaa ka dambeeya waa in la isgalo ah inna allaha ashtaraa min almu'miniina anfusahum wa amwaalahum bianna lahum aljanna soo ma jeedaan waa lays cidmay jihaad baa lays amray waa lays amray waa nimid goobtii goobta maxaa yaalla waxaa yaalla inaan ilaahay naftiinna nafteenna ka iibinno oo ilaahay siinno asaguna uu janno noogu beddelo soo ma jeeda walaalayaal fa yaqtuluuna wa yuqtaluun waxbaad laynaysaan idinkuna waa laydin laylayaa wacdan calayhi xaqan fi tawraati waalinjiil idan marka awaamiirtaasaa isku daba taalla ayaannu fulinaynaa walaalayaal sariya cabdulaahi nadiir allaahu akbar meelahan meelahayn baan isugu tagnay waannu is ognahay maantana waxay si- sidqigu wuxuu keenayaa goobta inaan isugu nimaadno in la sabro in la dadaalo in la dulqaato asamcu wataaca inaan ogaanno maanta xaaladdu war maxaad ogaydeen inaad jagaalo iyo ugandhays iyo burundhays aanu la dagaalanno Ya, wuxuu yidhi habartii maxaad ku ogayd in dhala'aan dad cunnimay ku darsatay wey, dadkay cuntaa waxaad ogaydeen ugandhays iyo burundhays waxaa ku darmay sanaadiiqulikhtiraac iyo dimuqraadiyo fay loogu jiro waxaa ku darmay in la yidhahdo yuhuuddii baana aqoonsatay aye soomaalila yuhuuddii baana aqoonsatay oo shaariciyada hargeysa iyo burca waxaan u bixinaynaa netanyahu iyo xayfa iyo casqalaan la socda waxaan ku soo biirtay puntland inay la xiratay macnaa imaaraad iyo jinnijaan war arrintu meeshaa ku ogaydeen maaha gaalnimadii waa laba kaclaysay bidaar bay yeelatay waa ay qaangaartay togogay tallowday annaguna waxaa la rabaa inaannu jihaadkeenna laba laabno oo togoga tilmaamo oo istishaadiyo gallo oo ilaahay ka ajar xisaabsanno walaalayaal ilaahay subxaanahu wa tacaala diinkiisu waa guulaysanayaa ah suma jeedaan diinka ilaahay subxaanahu wa tacaala waa guulaysanayaa ilaahay baa noo ballanqaaday ilaahay baa noo sheegay ilaahay baa subxaanahu wa tacaala wuu qur-aankiisu noogu tilmaamay intaasoo meer intaasoo jeer ilaahay innaa lanansuru rusulana والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد أنك وكوا قوليسن لأغلبن أنا ورسلي أن أغانو مركز صبرك إيا دلغاتك إلا يرادو إلا صبرو ما أنت طاعة الأمراء ودعوة طاعة الأمير ولا لي الواجب ويا إلهي بقى واجب كي يلي marka waxay fasaxu gaaro ama la gaaro markaasay arrintu dhalanaysaa oo la bagaaxayaa oo ila laakiin intoo ka horraysa waxaa la rabaa samcan wa taacan waxaa la rabaa dulqaad waxaa la rabaa ruuxa walaalka ah waxaa la rabaa duco waxaa la rabaa tadaruc waxaa la rabaa ilaahay gacmaa inaan hoorsanno ilaahay subxaanahu wa tacaala ma inaan maanta ahayn walaalayaal saan meelo kale isugu aragnay ayaan maanta maalin aan ahayn magaalooyin waaweyn iyo muqdisho iyo meelo kale ku takbiiran doonaa insha allah allahu akbar allahu akbar allahu akbar wajazaakum allahu khayran waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose sheekh axmed abuyunis ayaa isaguna si gaar ah ula dardaarmay ciidamada mujaahidiinta ee ku jilba xiran furinta dagaalka الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله ما أنت ومالن فرحدات وهي أنا سكت توسيل هاي فرحدر تبقى وشيكرين ما دام هلك أن جوجنو رجي ثغورتي جوي أن لجوجنو إن ما أنت وأنا شيكرين سكت توسيل نوم سورة جليسو الله درتي سبعين جعلنا مركورة ilaahayna waxaa idiin weydiinaya subxaana wa tacaalaa halka aad ku sugan tihiin ama aad joogtaan ama rabaadka aad ku jirtaan gaalo badan oo maanta waaweyn oo meelaha joogaan in nolosha ilaahay subxana wa tacala gacantiin soo geliyo intaan kadib akhyaaray maalmihii aad halkaan soo gelayseen walaayada islaamiga ee juba subla waxaa doonaysay in halkan idinla joogto halkan idinla joogto rabaadka idin kula jirto idin soo dhowayso laakiin mashquulaad iyo hooli jiro darteed idinka maqnayn marka hore waxaa idin leenahay habeen iyo maalin iyo saacad kasta iyo meel aad maraysaan iyo socod aad soconaysaan waa idinla joogna idinka maqnin intaan kadib akhyaaray culummadan maanta rabbaaniyiinta ah ee waxay la sheegan lahaay oo khayr iyo wanaag ahay waa noo sheegeen wax kale lagu daro lama arkaayo annaga waxaan rabaa wax yar inaan idiin xasuusiyo الله سبحانه وتعالى وحوليه يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم ما أنت قناعس iyo wax kasta aan doonayno ama aan rafanayno ama adduun aan ku dhex jirnay ama wax aan kala gediinaynay ama nidaam kasta aan samaynaynay adduunyu waa ka hor wareegi weyna soomo ganacsiga muhiimadiis walaalayaal waxaa weeye dadka maanta aan ku jirno dadka maanta aan ku jirno tu'minuuna billaahi wa rasuulihi wa tujaahiduuna fii sabiili illah ribaadka maanta aan ku jirno oo aan u diyaarsannahay cadowga ilaahi subxaana wa tacaala qof kasta maanta ma halayo nasiibkiis ma halayo allihiina soo waafajiyey oo noo suurtageliyey ba mahad iska leh waxaa marka muhiim walaalayaal inaan sabarno dol qaadano aayadka ilaahay wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu idaa laqiitum fi'atan ilahay maha ku xijiyey haddii cadowga aad la kulantaan sugnaada fahbutuu athabaata thabaat arrinta daarmay walaalayaal inaan sugnaado thabaat maha lagu xijiyey walaalayaal dikri fara badan wadikrullaha katiira aayad maha ku xijiyey dikri maha ku xijiyey walaalayaal maxaa ku yihi aayaddu waadiicu allaha wa rasuulahu meesha aan rabo muhiimadda waa intaas waadiicu allaha wa rasuulahu walaa tanaasacuu fatafshaluu watadahaba riixukum wax walaa isku aan ka dardaarmayna walaalayaal halkaan baan joognaa ribaadkii baan ku jirnaa ilaahay baa caabudaynaa halkaan baan fadhiinaa inaan iska ilaalino dood iyo muran iyo waxaa weeye waxaan mahaa waaya intaas maaan iska ilaalino fatafshaluu watadahaba riixukum wasbiruu ina allaha maca asaabiriin sidoo kale walaalayaal culmadana ay ka hadashay waxaa muhiima isku dardaarmayna walaalayaal asam wadaac maanta jihaadka aan ku jirno waa jihaad oo jamaaci ah jihaadka haddii jamaaci yahay maxaa u baahan yahay amiir baa u baahan yahay sooma waxaa laga yaabaa qofka amiiru ku ah inuu kaa yar yahay waxaa laga yaabaa qofka amiiru oo ku ah inuu kaa cilmi yar yahay waxaa laga yaabaa qofka amiiru oo ku ah inaad waxaa weeye aad is leedahay ninkan maanta meesha maxaa loo geeyey maxaa meesha looga dhigay si kasta ahaadee adigu waxaad fiirinaysaa asam wada haddii macasiib aad ugu faraynin macsiyadii aad ugu faraynin sam wada inaad ku dadaalan walaalihi sidoo kale walaalayaal waxaad dareemaysaan maanta cadowga allah subxaana wa tacaala maalmo ka hor meelaha aan joogno aan ku dhownahay dad masaakiin baa ku dhabaataynaya soomo dad masaakiina baa ku dhabaataynaya dhibaato ku samaynaya maanta aaw maanta haggee jooga allah baa jibiyey soomo umma umma mujaahidiinta baa saa u noqday soomo mujaahidiin baa saa u noqday walaalayaal waxaa marka muwaadida walaa muhiim loo ah oo aad ogtihiin walaalayaal gaalada meel kasta ay joogto ama meel kasta ay ku sugan tahay waxay u dagaalamaysaa kelimada tawxiidka maanta halka aad arkaysaan raayadinta ku taagan laa ilaaha illa allahu محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم halka nooga babanayso in ulka ay dhagaan ay ku istaagaan sidii hore ay u sameeyeen kitaab quraanka maxay ku sameeyeen hore dukor waxay ku sameeyeen kitaab quraanka oo munazil ka ah saxarada isku tireen Soomaa waa gubeen Soomaa nabiga kaleey salaam salaam waxay ku sameeyeen ya waxay doonayaan waa antaas inay diinta oo hoos geeyaan baa doonayaan anaga ma doonayana anaga ma doonayna litakuna kalimatullahi hiya al-ulya wa kalimatu alladhina kafaru sufla waa markan waxa isku dardaarmay walaalayaal naftii naf u dardaarmaya maanta meelba ku aadantii faqri baa ku aadan tihiin meesha aad ku aadan tihiin iskama imaan ilahay baa idin dooray ilahay baa idin dooray allihii idin dooray xayun qayuum allihii idin dooray xayun qayuuma laa yamuut cadow wax kasta markii sameeyo ama dhab kasta sameeyo ama wax isku dayo ama diyaaro isku dayo wax isku sameeyo wax ilaahay aan qadirin ma sameey karo wax ilaahay aan qadirin ma sameey karo nin hadda kor waxaa lii sheegaya culimmada rabbaaniyiinta ka mid ah ee waxaa liidhi mogtahay cadow baa ku raadinaya halkaan baa sii maraysaa inta baa maraysaa seewa sheekow wuxuu yidhi inta istaagay inta istaagay masaajid istaagay wuxuu yidhi haye maanta ciddii oo cadowga la shaqaynaysay oo maanta samaynaysay maanta hebel hebel baan ahay safar baa u socda haloo sheego buu yidhi haloo sheego waa ma qaban karaan haddii allah ku sugnaato ku xiranaato cadow waxba kuuma dhiman karto in markaan la sugnaado tabaadka lagu dadaalo qur'aan akhriska in lagu dadaalayaal qur'aan akhriska dikriga ilaahay in lagu dadaalo qur'aanka la akhriyo cibaadada la badiyo silaatuleedka lagu dadaalo lagu dadaalo meelaha la joogo ama lagu sugan yahay in aan la hilmaamin in aan la hilmaamin dacwada in ummadda gaarsi dacwada in ummadda gaarsino ummaddan maanta maxay garab nooga noqon karaan diin laa yahdiya allahu bika rajulan waaxidan khayrun laka min xumuri nicaami uu ka maqan alayhi salatu wasalaam hal qofba ha ahaadee hal qofba ha ahaadee in meeshii aan joogno oo khayr laga dareemo meeshii aan joogno wanaag laga dareemo khayr laga dareemo dadka aan soo jiidino aan soo dhowaysino dacwidiin aan gaarsino dadka haddii dacwidiin aan gaarsino maagayn baa noqonayan haddii laakiin dacwidiin aan gaarsiin weyno waa naga fogaanayaan saas ma walaalayaal waa naga fogaanayaan marka dadka in dacwidiin gaarsino walaalayaal maanta waxaad dareemaysaa walaalayaal nimanka maanta lagu sheegayo hergeysiyo laga sheegayo intaas laga sheegayo maxay ubar oo u socdaan waxay u socdaan waxay u socdaan in diinta baabiyaan soomo yahuudiya maanta way leey walaalahan wa ahlu kitaab baa isku nahay intaa baa isku nahay intaa tilmaamay soomo waa wax loo soo meeriyey annaga laakiin inaan fursad na dhaafin inaan fursad na dhaafin hal qofba ha ahaado gabar muslimada ha ahaato dadkeen dacwada gaarsiiyo oo diinta gaarsiiyo diinta gaarsiiyo guud ahaan dadka mujaahidiinta ah meel kasta ay joogaan waxaan leenahay ilaahay subxaana wa taala ha idin sugo furmaad ku jirtaan ilahay idinku sugo adowgana allaha jibiyo adowgana allaha jibiyo meel kasta oo joogo ilaahay baa weydiisanaya dhammaantan ilahay naga dhigo ahlu jannaad jannatu furus ilahay naga ilahay weydiisanayna ilaahay subxaana wa tacaala xuurul ciin oo fara badan ilaahay ina siiyo ilahay ina siiyo ilaahay shahaado ikhlaas ilahay ina siiyo soo shahaado ma doon walaalayaal ilaahay in shahaado ina siiyo walaalayaal maanta qof jooga lama arkaayo qof kasta saacad buu leeyahay laakiin waxaa maanta u qiimo badan qofka ilaahay shahaado siiyo ilaahay shahaadana siiyo ilaahay hana sugo ilaahay tabaat hana siiyo فجزاكم الله خيرا وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد guud ahaan barnaamijkii faafareebka wararka caawa naga intaas assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى